haddaba si aan ogaano saamaynta ay arrintaasi ku yeelatay qaxootiga danyarta ah ayaan wax ka weydiiyey hooyooyin qaxooti ah maadaama walaaca ugu badan ay ku nool yihiin dumarka qaxootiga ah magaceeda xabiibaa lay dhahaa rakaarkey waa saddexlo raashinka aan qaata raashin ugu filan ma aha waxaan soo qaata shan kiilo moorday eh iyo laba kiilo saliid eh dhibaatadaasaan ku qabnaa markaan wax noo shaqeeya male markaan ilmaheyda aabood waa waayeel oo sariir fuul eh wax xoogad maanta oo xoog oo wax ii qabanaya ma qabe labada cunugna iskool ay ii dhigtaan markaan dhibaatada aan ku qabno waxaa waaye raashiin ma haysana hay-adda waxaan ka dalbanaynaa dhibaatadaan na haysata inay naga oo inoo gargaarto oo raashiin ayna siiso raashiin fiican ayna siiso shan kiila muddo bilah ma kugu filan tahay ma igu filna maba igu filnaba cambuulo kaligeedaan ka karsannaa haata waxaan saliid ku darsanna hadda waan weysanay xali waxaan karsanay bakeeri moorday saaka quraacaan ka dhigana wax kale un haysana ma leh hay-adaha waxaan ka dalbanaynaa oo inay raashiinka noo kordhiso oo dhibaatadan na haysata ay naga qaado markaan hay-adda waxaan ka dalbanaynaa inay raashiinka noo badiso ilaa lix bilood saan kuma joogo karna anaga magacey gaabey abdiqaadiraa ladhahaa raashiin la-aan raashiinka toban kiila nalasa digirta sagaal kiila saliida shanna biid la-aan rafaad silacan u joognaa qaws oo baahane waa ikor fuulaa waxaan haysana male rafaad silacan ku joognaa waayahay gaabey in raashinka aad qaadato bishii maku joogi karta oo makugu filan yahay maya maku joogi kar rafaad dhib baan ku qabnaa laba berile toban kiil cid xaasa toban kiil maxay ku tar hadar moorde bariisan ahe raashin la-aanaa na haysan qaws baahana igu kornoon gabar kale oo iidan hashoo boon ay haysato oo ilma haysataa ii joogtaa rafaad iyo silacan iskiiga haa raashinkana sidiisi noola soo yeela saliidi waa kay doorna magaal shanlaa lasoo qaada shanlii intii hadda dankaan afar qajaclaydeen ahaan ka dhiib intii aan lasoo qaadanaba aan ebersi maxaan haysanaa markada haa aan codsan haynaa inay waxaa saabuunka wax walba biyaha raashin wax walba diyaarnaa laga soo dhan codsan haynaa qaxootiga ku jira xeryaha dhadhaab oo markii horeba aan si buuxda aan u helin adeegyada aas-aasiga ah ee nolosha ayaa garaamaadka laga jaray waxay uga dhigan tahay inay caana yaraysay hashii ay maalayeen maadaama qaxootigu ay ku aruursan yihiin dhul cabir ahaan ka yar soddon kilomitir waxaana aada u yar dhaqdhaqaaqa ay ku baadigoobi karaan nolosha maalinlaha ah dhinaca kale go-aankan hay-adda cunnada adduunka ka yimid ee lagu dhimay raashinka ay qaadanayeen qaxootiga ayaa si gaara u taabtay qoysaska ballaaran iyo kuwa dulsaarka ay ku yihiin qaxootiga cusub raashin fiican ma soo qaadanan maxaan soo qaata laho yaroo toban kiilo ah aag saliid iyo saddex liitara soo qaatay wax raashinka soo qaadana ma jirto baahanana waa igu kor joogaa oo baahno oo shan qof ah qoyska anaa igu tirsan yihiin waana baahno waay wax haysatana ma laha waa tahay raashinkaa la dhimay saameyn intee laeg marka ayuu idinku yeelanayaa raashin ma jiro wax yaroo raashin yar ah nala siiyay waxna gaarsanayana ma jirto xooggaa lagu nool yahay meeshaan dhib baan ku qabnaa dhibaato weynaa ku qabnaa inta nala kordhiyaa rabnaa raashin fiican nala siiya haa waa yar raashinka waa yar macnaha laxaan soo qaatay labaad toban kiilo marka saliidin hal shan liyo laytaran soo qaatay xaas oo isuna baahanahoo oo islaam ilmo wadato garoobool soo furi duq waayeelho inta kulli waa ii joogan waxaan u haayana male waxaan siin karana male anagana xaasaan wax uma heli karin waa tahay markii hore imise kiila aad qaadan jirtay inta kale raashin badan nala siinaya macnaha afartan kiilaan qaadanay afartankaas kiilo waa isku meelayna ilaa raashinka laga gaara waxbaa ii galaan seegtaa waxaan ka hel kara male haddaaba habeenkaan yaabsan adarmoordaysi waxay ii qaban laahin saasaa baabkeeda ugu dambayntiina guddoomiyaha guud ee guddiga raashin bixinta ee xerada dhagaxley ugu qaabilsan hay-adda w f b ayaa sheegaya in sababta raashinka loo yareeyey ay tahay dhaqaale la-aan soo wajahday barnaamijka cuntasiinta qaxootiga magacaygu waa shiro bashiir guddoomiyaha guud ee xarada qaxootiga dhagaxley jeeman raashinka sida ay dhowleefa noo sheegtay cunto dhimis ayaa food soo saartay dadka qaxootiga oo marka hore nolosha iska hoosaysay ama cuntada aad u yareed waxay noo sheegeen bishii saddexaad bisha afaraad bishaad ilaa bishii lixaad oo juun inay cuntada la dhimay dhaqaale yari soo food saartay hay-adda dhowleefi darteed raashinkii marka hore boqolkiiba lixdan ahaa oo cuntada iska yareed iyo haddana boqolkiiba konton laga dhigay marka wax walboo la qaadanaya aad buu u yareeday aad bay saameen arrintaa ida ugu yeelatay bulshada saliiddii oo digirtii iyo mawrdidii ama wixii kaloo la qaadanayay marka saameen bay bulshada ku yeelatay aad baa loo dareemaya taa iyada ah waad dareemi kartaa run ahaantii dad baahana waqti dheer la nool dadkii oo xaafadihii ama waxaad ku arkaysaa guryaha dad aan kaar lahayn waxaa kaloo jiro meeshaa ku nool nahay awaaro fara badan ayaa ka jira oon la inkiri karin dadkii deegaanka oo aagan u dhawaa xoololeyda waxay soo galeen gudaha ayaga laftooda culeys bay ku hayaan biyihii iyo wixii o dhan qaxootigu waa yaraado waa lisla haystaa populationka aad bay u badan tahay cuntada yaroo loo qaybsanayana aad bay u dhimatay oo boqolkiiba konton iyay noqotay aad bay u yaraatay tan iyo wixii ka dambeeyey dhammaadkii sanadkii laba kun saddex iyo toban waxaa si dadban loo sii yareynayey gargaarka caawintaha ee la siiyo qaxootigana dhaab sida biyaha cuntada iyo daawada iyadoo marna aysan gaabis noqon cabashada ka soo yeeraysa bulshada qaxootiga ah cabdisalaan salas v o a xeryahdhadhaab